وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما علينا العشرون nowcii labaatanaad ee aan wacdii xadiidka kaba mid ahaa almudraju mudrajkii weeye oo halkan waxay inooga bilaabmayeen noocii labaatanaad ee aan wacdii bal xadiidka kaba mida kitaabkeennan uu kubalama lagu sheegayay oo ilaa dhowr iyo lixdan nooc gaadhi marka waxaana waa noocan lagu magacaaba almudraj idraajku xagga luqada waa shay shay kale la dhex geliyo taas baa mudraj lagu magacaabaa halkanna saan arki doono waa adigu bal masalan markan idraajka xagga matniga la eego waana ta uu inoo tacriifin doonee hadal aan hadalkii rasuulki ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ahayn oo dee raawi ama saxaabi ha noqdo ama cid ka dambaysa ee hadalkii ah oo la raaciyo la dhex geliyo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh hadalkiisii iyadoon la kala soocin oo aan lagu kala soocin ciddii qaa'ilka ahayd oo sida qaala fulaan oo kaloo la yidhaaho oo markaa ruuxii aan xaqiiqada ogeyni u wada qaadanayo inuu dee xadiidkii un ay wada yihiin balkaas baa idraaja lagu magacaabaa xagga matniga sanadkana insha allahu tacaala adigu waa isaguna waa saasun waa sanad aan wax isagii ka mid ahaynu soo raacay uu soo dhex galay bal waan arki doonaaye idraajka horta kaa weeye ee xukumkiisuna inuu shay waaba anwaacda daciifkuu yahay waana ficil xaaraam ah ruuxii aan sahwi taasi iyo khada aanay ugaba dhicino dee waxaa meeshii ka dhalanaya hadal aanti rasuulkii ilaahay hadalkiisii ahayn in isagiiba loo nisbeeyo loo qaato inuu hadalkiisii yahay oo halkaas rasuulka ilaahay dee kalaamkiisuna waxi ilaahay usoo waxyoodu ahaa qowlkiisaasi waa sharci dadku ay kuba dhaqmayaan oo dadkii sharci ay kaba dhigtaan waxaan sharciba ahayn umuurahaasaa ka laasimayo waa ficil aan xun haddii loo badrheedhayo ama loo camdiyo bal markaa kaa ayuu qeybtii ama meeshiisii iyo macrifadiisii yahay huwa mudrajku aqsaamun qayba weeye oo qaybo u kala baxa horta marka hore laba qayboodoo waaweyn unbuu noqdaayo mudrajul isnaad iyo mudrajul matya waa midda waxa weeyaan isnaadkiisii waxaan isadugu idraaj uu galay iyo mid matnigiisa waxaan isagii ka mid ahayn ay laba socoto labadaasuu noqdaa iyaga markaasii qaybsamo kan mudrajka iyo xagga matnigu walow uu mid inooga sheegi doono dee halka uu gelayo inagoo eegayna halkan idraajku galay kol xadiidkii buu ka wada horaynayaa oo xadiidkii baaba ka dambeeya kol xadiidka dhexdiisuu gelayaa intan qadarkan mudrajka ama dee mudraju fiihgii ayuu dhexdiisii kuba suganyaho waa laga horeeyaa waa lanaga dambeeyaa kol waa inta badan ee hadal raacay unbuu noqonayaa xagga dambe kaba raacay markan markaa meelaha idraajku galay aan eegno ayuu saddex qaybood matigu noqonayaa sanadkuna dee isagu ilaa isna afar meelood iyo baabay uga qaybiyaan ama afar laakiin wax yarun baabay waxba inoogaba imanaya kol haddaan suurada guud ogaano inaha kalena shaarix ayaa inoo kordhin doona bal markaa waa qaybo markaan ka dhigno dee qaybahaasaa usii kala qaadna inaan isnaad iyo matinguna inaan u qaybin ayuu qaybaha noqonaya haddii kale laba qaybood unbaa inoo soo baxaysa axaduhaa aqsaamta midkood mudrajun mid la dhex geliyey weeye oo la raaciyey fii xadiidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay xadiidkiisii oo waase bian yadkura bad waa tii taswiir ahaan buu la yimi waa suurayntii bal idraajkaasi suu dhacayo oo waxaaba weeye bian yadkura inuu sheego arraawi raawigii sheego caqiibahu rasuulkii ilaahay xadiidkiisii dabadi halkan dee ya oo kuba sugan way noo taallaa waa luqa macruufa iyadoo lala xadfana asalkiisii baabay kuba sugnayd oo caqibahu la yidhaaho bal masalan markaa haddaba xadiidka aakhirkiisii ama dabadi inuu sheego raawigii kalaaman hadal uu sheego linafsihi isaga naftiisa u sugnaaduu isagu leeyahay aw ligayrihi amase kayrkii leeyahay bal ayuu sheegayaa horta raawi isagaa sheegaya fayarwiyahu markaasaa uu warinayaayo hadalkii caynkaas ahaa man bacdahu ciddii ciddii tidhi ee hadalkan raacisay halkan ka dambaysay waxaa la arkaa inuu kala fasriyaba isagu bal markaa ciddii ka dambaysaa waxay raacinaysa ama ay warinaysaa hadalkiisii muttasilan xaalu yahay mid xadiiskii la xidhiidhsan oo wax fasliya u dhaxeeyo oo qaa'ilkii oo la sheegay lagu kala fasliya aanu jirin fa yutawahamu waxaa la moodayaa annahu kalaamkani min alxadiidi min tatimati alxadiidi xadiiska takmiladiisii iyo tatimadiisii inuu kaba mid yahayo markaasaa xadiis ahaan looba warinaya bal taasba ayaa buu yahay waana qayb mudrajkii matniga kaba mid ah waa marka aakhirka xadiidka idraajka uu galo taas bay imaka tani tahay bal haddaba aqsaamtii kaasaaba kaba mid ah sharaxoo sana xadiis abu daawuud uu warinaya ayaa inooguba sugan misaal ahaan oo adigu uu bal masalan nin qaasim ibnu mukhaymira la yidhaha yidhi calqama waa nin macruufa macaalim ahaayo asxaabtii ibnu mascuud ahayd baa intuu gacanta idii qabtay buu faxaddaanii ana cabdallahi ibna mascuudin akhada biyadihi wa ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam akhada biyadi cabdillahi ibni mascuud facallamana tashahuda fi salaat kollay ibnu mascuud dee tashahudkan macruufka ah ee markaas ah tashahudaadkii rasuulkii ilaahay laynooga soo naqliyay ka xagga markaynu eegno sixada uguba badan kaas baaba isaga dariiqiisa lagaba wariyay haddaba xadiidkii caynkaas ahaa oo ibnu cabbaas ibnu mascuudba sheegay rasuulkii ilaahay inuu u bari jiray san suuradda qur-aanka uuba barayo si la mid ah ayuu baray buu yidhi calqama odhanaya calqamatu bnu qays marka waxaa xadiidkii la socday aakhirkiisii markuu hadda dhammaaday ee ilaa dee aakhirkii xadiidkii shahaadateynkii laba gaadhay ayaa waxa raacay iyadoon fasli jirin إda qulta hada aw qadayta hada faqad qadayta صalaataka in shiئta an taquuma faqum wain shiئta an taqcuda faqcud kol haddaad intaa tidhaahid salaadaadii waad dhammaysatay haddaad doonaysa inaad iska kacdona iska kac haddaad sii fadhiyaysana sii fadhi tasliimkii iyo umuurihiina lamaba socdaan salaamantii lagaga baxaya salaada bal taasaa dhacday maxaa markaa jira oo dee markaas iyadoo kollay riwaayaadkiisii kale tan hadday uu kuba yimi idraajku kuwo kaloo kala fasliya ay jiraan arrinku uu yahay hadalkana idaa qulta hada aw qadayta hada faqad qadayta salaataka rasuulka ilaahay hadalkiisii maaha rasuulka ilaahay tashahudka ayuunbuu baray sida uu yahay iyo kayfiyadiisa ama siiqadiisuu baray hadalkani waa hadal ibnu mascuud isagu yidhi weeye oo kalaamkan marka xadiidkii marfuuc ahaana ruwaaddii barhkood way kala fasriyoonoo riwaayadan abu daawuud ayaa nin zuhayr ibnu mucaawiya la odhanayaa waslintani ka dhacday iyo inuu xidhiidhiyo hadalkan ibnu mascuud oo hadalkaa hore hadalkii rasuulka laba ama siiqadii tashahudka looba xidhiidhiyo loona qaata inuu rasuulka ilaahay xadiidkii yahay loo wada qaato ruwaad badan oo isaga kaba warisayna way kala fasriyeenoo ibnu mascuud sheegitaankiisii bay ku kala fasriyeen bal markaa idraajku bal waaba saas oo kale xagga marka leega bilowga markuu galo in xadiis abu hurayra walow lafdi camri cabdullahi ibnu camrin lahaa isagoo wada marfuucaba uu jiro qeyb aanay riwaayadan inay mudraj ku tahay mooye riwaayada kale aanay mudrajba ahayn ayaa wuxuu ahaa asbiqu lwuduu'a weylun lilcaqaabi min annaar jumlada marka xadiiska oo cabdullahi ibnu camrin layahay waa xadiis marfuuca laakiin xadiiska abi hurayre oo kale kalaam abi hurayre asbiqu lwuduu'a ay ahayd weylun lacqaabi min annaarna waa xadiidkii marfuuca ahaa ee rasuulka ilaahay uu kaba warinayey ruwaadda qaarkoodii isaga kaba warisay ayay barhkood ama ruwaaddii xadiidka ayay hadalkaa abu hurayra ayay la raa ayay raaciyeen rasuulka ilaahay hadalkii oo la xidhiidhiyeen isagoo weliba xaggii hore ka galay oo markaa waa idraaj awalka xadiidka galay halkuu kaa hore idraaj aakhirka xadiidka galay uu ahaa riwaayaadka qaarkoodna dee waaba yimaadeen oo waxyaalaha idraajka laguma garteen sheegi doone iyagoo kala faslinaya oo bal masalan ay ay tahay dee abu hurayre loo nisbaynayo intanoo abu hurayre ayaa wuxuu yidhi in abu hurayra wuxuu yidhi asbiqu lwuduu'a fa ina abalqaasimi sala allahu calayh wasalama qaala weylun lilcaqaabi min anar waa riwaayo kale oo qadarkii mudrajka ah ka saaraysa mudraju fihigii oo timi oo abu hurayre inay kalaamkiisii tahayba sheeg adugu laguba sheegay bal kaasna waa idraaj xagga hore gala ama idraajka bartanka gala isaguna waa nooc kan kaba badan qaalibanna kaasi wuxuu u yimaadaa ma lihi dhammaan buu saa wada yimaadaaye tafsiir oo kale oo lafti qariib oo xadiidka kuba sugan oo kale ayaa raawi ruwaadii ka mid ahayd fasiraya hadalkii xadiiskuna waa socdaa tafsiirkii baa dhex gelaya xadiiskii iyadoon iyadana ciddii tidhi aan laba sheegin markaasaa dhici karta in loo qaato inuu tafsiirkanba marfuuc yahay hoose dee axaadiista qaarna waaba tan sida xadiiska shikaarka oo kale ee rasuulka ilaahay inuu shikaarka nahiyey tafsiirka shikaarkee la socdaa ma marfuuc baa mise waa kalaam ibnu cumar oo kale khilaaf baaba jira taas oo kale laakiin nooc saasa tafsiir baabu in badan uba yimaado awqaada kale wax kaleba ha uba yimaado waxaa kaba mid ah xadiiskii caaisha ay kagaba warramaysay bad alwaxyi ay lahayd awalu maa budiya bihi rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam min alwaxyi alru'ya saalixa oo ru'yo saalixa ayaa lagu bilaabay ayaa markii dambe dee soo dhowaatayba waxyigu inuu yimaado ayaa waxaa xadiiskeeda kuba sugnayd wa kaana yataxanasu markaas allayaaliya yataxanasu wahuwa tacabudu allayaaliya dawaati alcadad saasaa lafdigan marka lafdigan ah wahuwa tacabudu xadiiskuna saxiixuu kuba sugan yahay waxay tafsiir u tahay yataxanasudan dee macnihiisii masdariga ahayd taxanuskii oo taxanuskan baa cibaadaysi allayaaliya iyadu dee yataxanasudan bay ku tacalluqaysaa bay darafkiisii tahay dawaati alcadad haddaba intan wahuwa tacabudu oo kale waa qadar aan xadiiskii caaisho kaba mid ahayn zuhri tafsiirkiisiina weeye xadiidkiina waa taasoo uu ku dhex jira weliba noocyadaa tafsiirka u yimaadee zuhri iyo qolooyin kaleba kaba dhacay waa dee siyaale ay u yimaadaanoo way soo noqnoqdaanoo laftii xadiidkii kuba sugan oo la fasirayo bal taasna wuxuu noqdaa waa mudraj sanadka dhexdiisa ama matniga dhexdiisa kuba sugan bal taaba weeye oo haddaba mudrajkii matnigu saddexaasuu kuba yimaadaan arrin baana yar jirto oo ah xaggan imika uu shaarixu markuu soo naqlinayo umuurahan mudrajka matniga uu kaba hadlayo ee labada noocee kale uu kuba daray ayaa wuxuu sheegaa mudrajkan matnigu kan dee dhacaya khabarka hortii dhacaya inuu ka badan yahay ka dhexdiisa dhacaya macnaa aakhirku waa u badan yahay ee labada kale markan eegno ka xagga hore dhaca iyo ka bartanka gala wuxuu leeyahay ka xagga hore gala ayaa badan oo kan aakhirka ka dhexda gelaya kaba badan waana hadalka uu qaato saaxibu taysiir ama taysiiru mustalaxa daxaan oo kale oo waa cibaaradii halku kaba soo qaatay oo uu leeyahay mudrajkaas bilowga gala ayaa ka badan ka dhexda gala kollayna waa arrin waaqica aanna waafaqsanayn weeye oo kaasi aad buu u yaryahay xagga hore galaayo kan dhexdu wuu soo noqnoqdaayo oo tafsiir ahaan baabuu usoo noqnoqdaa markay tafsiirka tahay ama waxyaalaba kale tahay oo mudrajka waxa u badan matniga raaca ka xagga dambe gala ka xagga dhexana dhexda galaana dee haba yaraado oo kaa kale marka loo eege laakiin waa jira amaa xagga hore aad buu naadir u yahay oo xadiidka aan sheegaya asbiqu lwudu' weylun lacqaabi min annaar riwaayada abu hurayra ayaa abuxaafid ibnu xajar iyo ay dhahaan taasnu iyo dee sheekhiisii ciraaqiyo misaalkaa mooye misaal kale oo xadiiskii oon weli bilaabmin inta hadal kale meeshii yimaado haddana xadiiskii raaca iyadoon la kala fasirin misaalkaa mooye wax kale ma hayno misaal labaad ay tilmaamaan kolley jumlo xadiiska ka mid ah weli ka horrayso man masa oo dee bal masalan man masa dakaraho dee kolley idraaj meelo qaarkood galay ayaa in yar baa weli ka horraysa laakiin misaal dee jiro oo laydhaa waa misaal saxiix oo meesha mustaqiim oo munaasiba kaasun baaba lasoo helayaa ee balsan dee laakiin suyuudiya kaba dhacday kolley waa imika waxaa la arkaa waa kalaam nadar ku sugan yahay waana isaguna saaxiba taysiirna hadalkiisu sidanun buu ahaa sababtuna dee maadadiisa inteeda badan ayaaba kitaabkan aan hayno ah iyo dee bal masalan muqadimada iyo inahaas bal taasi iyadu waa mid xukumku waa inoo dambeeyaa mudrajkii matnigu dee qaybihiisi aanu inoo sheeginna waan sheegnay walow shaarixuna uu yar dheerayn doono amsilo kala duwanna arki doontaan mudrajkii matniga halkaasaan ku dhaafaynaa athani ka labaad oo waa wuxuu idhi aqsaam buu ahaayo waa qismiga labaadi an yakuuna inuu yahay weeye raawiga agt cindahu raawiga agtiisa matnaani laba xadiis ama laba matni oo biisnaadayni ay mukhtalifayni laba isnaad oo kala duwan kala lahaa oo fa yarwiyahu markaa wariyo oo isagu labadii xadiis ee labada isnaad kala lahaa ayaa wuxuu ku warinayaa biaxadihimaa mid ahaan labadii sanad mid ahaan buu kuba warinayaa oo misaalaan haddaan eegnaba bal yarka misaalun haddaan usoo qaado dee tani misaal maa waa idaaxaanun bal masalan raawi hadduu xadiiskii warinayo ka soo qaado xadiiskii bunya alislaamu dee waxa weeyaan calaa khamsin oo kale waa xadiidkaa dee ibnu cumar oo uu warinayo xadiis labaad oo dee saxaabi kaleba sida xadiidkii man axdatha fii amrina mithaal ba haddaan yar soo qaadno dee tan san waaqac maahe labadaa isnaadna uu ku kala warinayo oo isagii dee table mathalan raawi ka warinayay halkii labadii isnaad mid ahaan intuu ka tago isnaad ahaan uu sheego labadii matnna uu soo wada naqliyo oo arrinta ay noqoto matnigii sanadkan lahaa mooyaane kii kale kan buu raacay kan buu sanadkiisii mudraj ku noqday marka labadii isnaad baa dee mid ahaan baa la sheegay midna waa laga tegay matnigii isnaadkii kale lagu warinayana waa tan matnigan sanadkan kale la raaciyey waa tan mithaal taasoo kale hadday dhacdo bal waxa weeye waa noocaas oo mudrajul isnaad oo markaa waxay noqonaysaa laba khabar oo laba isnaad kale lahaayo raawi wada warinayo isagu labadaba riwaayiyo sanadu lahaa ayuu labadii mid ahaan ayuu sanad ahaan buu ku warinayaa labadii matniba marka sanad ahaan baa mudraj ku noqonaya sanadkii kaleyna matnigiisii waa kanoo waa joogaaye bal taasna waa nooc mudrajul isnaad kaba mida waxaa suuradan laba mida misaalna xagga hoose kagaba sugan yahay xadiidku ninku sanad mid matiganna sanad buu ku wariyey matiganna sanad buu ku wariyey labadii sanadna waa kala sheegayaa mid kastaba isnaadkiisa u khaasaa buu ku warinayaa laakiin maxaa dhacaysa mid ahaan marka uu warinayo ayaa jumlo matnigii kale ka mida ama in matnigii kale ka mida de maaha matnigii o dhan in soo wada qaaday sida misaalka horean sheegay in matnigii kale kaba mida ayaa matnigan soo raacaysa oo soo dhexgelaysa oo mudraj kuba noqonaysa مثلا حديث معروفة حديث كي لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا بالحديث كاس إمام مالك با الزهري كوري الزهرينا أنس بو كبوري السوق ورينا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا بين مركا إن انت لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا سند كيدي وي او دي الزهري ما مالك الزهري بو كوري الزهرينا أنس laakiin jumladan ah walaa tanaafasu xadiidkan kumay jirin xadiis labaadoo isaguna waxa weeye imaam maalik wariyo oo sanadkaa sanad aan ahayn uu ku wariyo halkuu zuhri ka hore kaba warinaya abuzinaad ninkii la odhanaya cabdullahi ibnu dakwaan buu kaba wariyaa isaguna acraj cabdiraxmaan ibnu hurms waa sanad isnaa saxaba saanid laguma tiriyey kaas baa abu hurayre kaba wariya bal kii horena hadda anas xadiiskii buu ahaa marka isaga muxuu aha xadiidkan walaa tanaafasu ay kaba mid ahayd إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسد ولا تحسدوا labadii way ku wada sugnay yar ishtibaah baa jira ay isku dhowdhowyin marka laftigan wala tanafasu wuxuu ka mid yahay xadiiska iyaakum wadanna fa inna dhanna akdab alhadith xadiiskana imaam maalik waa warinayo laakiin sanad kale abi hurayra galuu ku warinayo xadiidkan ay kuba sugnayd laa tabaaqadu walaa taxasadu walaa tadaabaruna imaam maalik waa wariyay laakiin anas baa saxaabigiisu ahaa markaa nin saciid ibnu abi maryam la yidhaaho oo asxaabtii maalik ka mid ahaa ayaa muxuu yahay xadiidkii anas ayuu jumladan xadiidka kale xadiis abi hurayre labadaba imaam maalik laba sanadun uu ku kala laha imaam maalik kamay dhicin waa nin talaamidiisii kaba mida ayaa jumladaasi kan kale ay ka raacday walaa tanaafasuba halkan kaga soo biirtay marka qadarkan walaa tanaafasu sanadkeedii ma joogo sanad ahaan maxay mudraj ugu tahay kan la sheegay oo kale marka laba xadiis oo kala dunaa bay ahayd mid kastaba sanadkiisii baa lagu wariyey ee laakiin mid ahaan matni ahaan baa matni jumlo kaba mida ayaa kii kale raacday markaa jumladii kol haddaan sanadkan lagumaba warinayn sanad kale ay lahayd dee sanadkeediibaa mudraj kuba ah sanadka riwaayadan ama matigan iyo waxa weeyaan matigan ama xadiidkan ay laba socoto ay soo dhex gashay bal taasna waa mithaalkan oo ama waa matigii oo dhan baa mudraj ku noqonaya sanadkiisii waxa weeyaan oo matnigii oo dhan buu matnigan kale inuu la sanad ahayn la raacinaya ama in matnigii ka mida ayaa soo go-ayso matni kala raacaysa oo kale sanad ay ahaayeen iyadoo aan markaa sanadkii kale caadi kaa looguma warinayo laakiin waxin aan matnigii kaba mid ahayn baa kuba sugan bal taasna waa misaalkan uu inoo sheegayo an yakuuna inuu ahaado cindahum iyaga agtooda matnaani cindahu waa raawiga agtiisa matnaani laba xadiis oo biisnaadayni laba isnaad oo kala duwan iyagu ku sugnaaday oo lagu wariyo oo fa yarwiyahumaa uu wariyo labadii matni biaxadihimaa labadii sanad ma sheegin mid ahaanunbuu sheegay labadii matnina uu wada sheegay bal taasna waa nooc anwaacdan mudrajul isnaadka kaba mid ah athaalisu nooca saddexaad ama qismiga saddexaad markaa eeg saddex qaybood oo dee uu mid inooga sheegay baynu mudrajkii matniga ku soo aragnay idraajkii sanad gelayay imaka suuraan haynaa waa iyadoo dee laba matni ama waxa weeyaan oo kala dunaayo laba sanad kale ahaa sanad ahaan meeshii laga tago labadoodina la wada sheego ama matni wax ka mid a matnigii kale uu raaco taasi waa suuro nooc labaad ama qismi labaad oo mudrajkan isnaadka kaba midi an yasmaca inuu maqlo weeye raawigu xadiisan xadiis uu maqlo min jamaacatin jamaaco jamaacadaasoo mukhtalifiina iskhilaafsan fii isnaadihi isnaadkiisa isku khilaafsan aw matnihi amase matnigiisa ayay wax iskuba khilaafsan yihin fa yarwiyahu uu wariyo oo ninkan jamaacada ka maqlay xadiiskan wada warinaya laakiin sanadkooda uu ku kala duwan yahay canhum jamaacadii intuu wada magacaabo uu ka wada wariyo biitifaaqan si iswaafaqsan iskhilaafbaa iyagu ay ku warinayeene dee waxa weeyaan markaas si iswaafaqsan oo ujeeddadu si ay ku warinayeen buu mid ahaan qaadanayaa wuxuu ka dhigayaana dhammaan inay sidaa ku wariyaanoo isku waafaqsan yihin arrinkuna ma ahayn taas bal mithaalka ayaan ku yar fahmaynaa xagga hoose yaalla waayo si aan u yar suuraysano dhibala mithaalka haddaan ayaan qaadanaynaa xadiid tirmidi wariyaha xagga hoose sharaxa idinku sugan sanadkiina waa inoogu sugan yaho bal lafdiga haddaan dhammeeyo can bundaarin can ibni mahdiyin can sufyaan athawriyi can waasilin wamansuurin walacmashi can abi waa'ilin can camri bni shuraxbiila can cabdillaahi bni mascuud waa sanad xadiiskii oo dhan tirmidi baa leh bundaarku waa ima macruuf oo lixda sheekhba ay ka wada wariyaan oo moxamed ibnu bashaar la yidhaaho waa xaafid shahiira ibnu mahdina waa imaamba waa cabduraxmaan sufyaanna waa imaamkii bal haddaba halkaa haynoo wada joogo sufyaan dabadii baan eegaynaa saddex nin baa israacsan waasil alaxdab iyo mansuur ibnu lmuctamir iyo sulaymaan ibnu mahraan mihraan acmash waa saddexdaa ayaa sufyaan xadiiskii ka wada wariyey maxaana bal sanadkoodii uu noqday eeg saddexdoodii waa la israaciyo waa halkani jamaacadii eeg wuxuu yidhi an yasmaca xadiidan min jamaacatin mukhtalifiina fii isnaadi imaka ninkii xadiidka maqlay ee jamaacada ka maqlay iskhilaafsani waa sufyaanu thawri imaamkaas jamaacadii waa ayo waa waasil iyo mansuur iyo acmash saddexaasaa jamaacadiia sanadkii muxuu noqday bal sanadku sida iskhilaafkoodii waan arki doonaaye imaka uu sufyaan kaga wada wariyo waa itifaaqi fayarwiihu canhum biitifaaqina can abi waa'ilin can camri bni shuraxbiil can cabdillahi waa ibni mascuud oo abi waa'il baa markaas saddexdoodii u wada sheekha waxa weeyaana waa nin taabici oo weynaa mukhadaramiintii kaba mid ahaa nin kaloo isna dee raggaa waaweyn kaba mid ahaa baa ku xigo camr ibnu shuraxbiil oo cabdillahi ibni mascuud abi waa'ilna waa nin cabdillahi ibni mascuud la kulmo in badan laba kulmay bal markaa haddana waa sidaa u dhaxaysa xadiiskiisan bay noqotay xadiiskuna waa ayu dembi acdam meesha waxaa jira haddaba imaka itifaaq baan aragnaayo wax iskhilaaf kama muuqdeen say dee sufyaanu thawri asxaabtiisii weliba rag badan oo ka mid oo sufyaan kaba wariyay iyagu ay kala fasriyeen waxa weeyaan saddexda nin sanadka xadiidka iskumay waafaqsanayn abuwail way ka wada wariyeen ee iskumay wada waafaqsanayn oo mansuur iyo acmash sidan bay ku wariyeen oo abu waa'il xadiidka markay kaba warinayeen waa ibnu mascuudna iyo abu waa'il waxay u dhexaysiyeen camr ibnu shuraxbiil oo taasi ugu dhexeeyey ama waasil riwaayadiisa oo kale intuba waa rijaashii saxiixaada raggani kumay sugnayn camr oo waxay ahayd un sanadkiisu can abi waa'ilin can cabdillahi bni mascuud marka isaga wuu camar lamuu socon sanadkiisa labadanne kalena waa la socday haddaba dee waxay meesha xaqeedu ahaa markii waasil iyo mansuur iyo acmash la sheegay in la raaciyo bayaan oo la yidhaaho waasil isagoo camar uu ridayo camar ma sheegin tiimay dhicin ee saddexdoodiiba inta la israaciyey ayaa labadii riwaay labadan mansuur iyo acmash riwaayadoodiibay tii waasil mudraj kuma noqotay markaa tii waasil baa maanta mudraja waayo sanadkiisu san ma ahayn waa khilaafsanaa ninkani kumuu sugnayn camr bnu shuraxbiil labadooda ayaa bal maalan abu waailna cabdillahi bni mascuud uu laba kulmuu xadiiskii kaba warinayay bal markaa taasaa riwaayadii waasil baa maanta mudrajo noqotay oo waxay mudraj ku noqotay ama la raaciyey oo la dhex geliyey riwaayadii mansuur iyo acmash riwaayadoodii oo markaa iskhilaafkii ay iskhilaafsanaayeen ee sanadka isku khilaafsanaayeenna lama sheegin siay isku waafaqsan yihiin ubaabaa arrintu noqotay oo markaa inagoo kale markaan aragno dee waxaan odhanaynaa waasilna wuxuu xadiidka kaba wariyay abu waa'il camr bnu sharxabiil can cabdillaahi dee labadii kalena sidaasay ku wariyeen tan u qaadanaynaa taasba weeye inuu sanadku saa yahay marka halkan riwaayadii waasil baa mudraja bal haddii cabdiraxmaan ibnu mahdi oo imaam ah oo san uu sufyaanu thawri kaba wariyay nin qariinkiisa ahay oo la dabaqa ahayo dee hadiyo goor labada nin ee markaa waktigaas dabaqada labada nin ee lagaba magacaaba waa yaxya alqataan isagoo sufyaan markuu kaba warinayay wuu kala saaray oo saxiixa bukhaari baa waxaa kuba sugan isagoo bal matalan bukhaari dee fallaas buu kaba warinayay yaxya markii ayaa ninka labaad ahay can sufyaan can mansuurin walacmash kilaahumaa can abi waa'ilin can camrin can cabdillaahi markaasaa muxuu raaciyey وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو أو بل رواية بخاري وكله ويكل السوعيه وأنا سفيان بل لقبوري يحيى القدان رواية عبد الرحمن بيتاسي دعضي أو أه إن دين لبدودي بقوني وصار منصور يعمش لبدودو بقى maxay wariyeen can abi waa'ilin can camrin can cabdillaahi haddana tii buu soo celiyo وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو يدون عمرو لا شيء مركا تناغ way kala soocan tahay idraaj ma jiro riwaayadii tirmidi marka maxay noqotay sanadka Abdurrahman lagaba warinayay inay riwaayadii waasiltan kale ay dhex gasho oo iyadiina waa la sheegay isdee in sanadkiisu waxa sidoo ay xaqiiqadiisna meesha way kaba maqantay bal taasna waa nooc aan waadan imkaan hayna kaba mid ah kulli ay imaduna waxay leeyihiin dee waa rag ilaahay subxaana wa tacaala diintana kuba ilaalinayay xifdi iyo khibro aad iyo aad u sarraysa leh bal markaasoo umuurahan umuuro ay kuba kala soocaan bay leeyihiin oo waxyaalaha idraajka lagu garto waxaa kaba mid ah iyadoo riwaayadaas mudrajkaa riwaayo aan ahayn oo qadarkii mudrajkiiyo qadarkii kala kala soocaysa si riwaayaadkan aynu aragnayba kuba wada sugnayd bal taas waxa weeyaan waa lagu gartaa oo hadday dhacdo riwaayo hadduu matiga yahayna intii marfuuc ahayd un kuba gaabsato intii kale gaar uga saarto ciddii tidhi ee waxa weeyaan tidhi bal saas markaa sheegtay ama qadarkii unuu kuba sugan yaho qadarkii mudrajkaaba aan hadal qaadin waa waxaan ku garanaynay idraajkii san oo kale dee sanadkuna waa taa waa riwaayo mufasilo oo mudrajkii iyo mudrajufiigii kala soocaysa hadday timaado waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa raawiga oo caddeeya oo yidhaah haddee anigaa bal matalan xaggiisa kaba dhacda xadiis baa jira ibnu mascuud warinayey oo bal maala ahaa man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna waman maata yushriku billahi shayan dakhala annaar markaasaa riwaayo waxaa kuba sugnayd inuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam kelimatan waqultu ana ukhra markaasaanay way wada socdayd rasuulka ilaahay mid ahaan kelimu waa dee qayb iyo cibaaro iyo jumluu yidhi aniguna mid baan yidhi maanani kala socnayn riwaayada saddexaad baan helay oo ah kelimada uu isagu yidhi inay dee taa mafhuumka hore miduu ka qaatay oo halkii rasuulku yidhi man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna ayaa isaguna muxuu yidhi waman maata yushriku billahi shayan dakhala annaar waa xadiiskaa mafhuumkiisii waana tan raacday riwaayo intii caddaynaysa tii uu isagu yidhina waan helay bal marka umuurahaas ah dee raawiga oo caddeeyana waa wax lagu garto arrin kale oo muhim oo lagu gartaa waxa weeye waa iyadoo hadalkan rasuulka ilaahay inuu kaba soo fulayo mustaxiil tahay matalan saxiixa bukhaari waxaa dhacay iyadoo dee uu imanka xadiisa laba socday xaggan jihaad iyo adigoo xadiis abu hurayre ayuu ahaaba ayaa waxaa dhacay inuu sheegay dee addoonka mamluuga lilcabdi lmamluuki ajraan addoonka mamluugii laba ajir buu yahay waa xadiisii macruufkayd markaasaa waxaa la socotay riwaayada bukhaari weliba walowla aljihaadu fii sabiili illahi waalxaju wa biru ummii la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk haddaan jihaad ku jirin iyo xajku oo dee nin addoonoo la leeyahay jihaadna ma tegayo nin baa khidmadiisii uu mashquul ku yahay xajkina waktigaa xataa hadduu tago waa tan dib looguba yeelanayo in hooyadayna dee markaa iyo birigeeda aan u samafalayo dee haddii aan addoon ahay kamaba haleelayo weeye la axbabtu an amuuta waana mamluuk xadiidkii way la socotay marka maxay tahay bal jumlada hore lilcabdi lmamluuki ajraan ee axaadiistii kale ay ku timid dee waa xadiidkii marfuuc ahaa intan ah walowla aley oo ilaahay dadka noqdo iyo taas markaa u noolu yidhaaho hooyaday birtaasi jirin hooyadiiba yaridiibay kagaba dhimato bal taasi kuma garan iyadoo bixamdi illahi tacaala riwaayadan bukhaari muslim markuu warinayey iyada uu kala fasriyey oo ay la socdo wa qaala abu hurayrata lowla aljihaadu anii kuntu shajaratan tucbad oo kale oo law kuntu aclamu ma aclam xadiiskii laba socotay iyadna waa kalaam abuud tirmidina waa raacday oo kale kalaamkafulin bal umuurahaasna waa lagu gartaa ee haddaba waxa weeyaan idraajkii saddexaadna waan aragnay oo kii saddexaadna halkeedauu ku soclin doono jirta oo mawduucan ku arkaa dhammaantii oo waxyaalaha idraajku kaba yimaado aan soo aragnay ama anwaacdiisa imaka aan soo aragnay oo dhami dhammaantii xaraamun xaraam weeye oo de waa arrin horta waa taasoo dacfigii xadiidkana uu keenaya anwaacdii daciif ku noqonaya marka la eego walow xadiidku asalkiisi hadduu doono macruuf yahay uu sax waa sanadka caynkaasa ama dee kan laftiga caynkana ayaa dacfigu kuba imanaya idraajku de haddii loo qastayo iyadoo halkan ku isku waafaqsayn xaaraam weeye ama idraaj matni ha noqdo oo kaasi aad buu usii daran yahaybo kalaamkii rasuulka ilaahay baan waxaan ka mid ahayn raacaya ruuxii aan xaqiiqo ogeyna rasuulka ilaahay xadiiskiibu u wada qaadan hadduu isagu sheegayo rasuulka ilaahay baa yidhi buu odhanayaayo waxaanu rasuulka ilaahay xaggiisa kaba sugnayn ama aan kaba soo aroorin buu uba tiirinayaayo dee arrintaasna waa arrin aada u khatar badan camalfalkii baa meeshii iman axkaam in laga qaataa iman labsigaa weyn ayaa ku sugan iyo talbiiskaa weynoo markaa dhammaanba waxaa in la sameeyo xaaraam weeye dee ruuxa isagu u badheedha waxaa lagu ogaadana bal waa dee suu ibnu samcaani kaba cabiro saaxibu lqawaadic kitaabkiisa nusulka waa dadka beenaalayaasha ayaaba la haleeshiinayaayo cadaaladiisiina taasi way ridaysaa allahuma nuqdo yaroy ka soo reebaan baa jirta xukumkan oo ah wixii tafsiir lafdi gariib oo xadiidkii ku sugan loo dhex geliyo sida lafdigaa saxiixa bay noogu sugnaa aan soo sheegnay wahuwa tacabud iyo alfaado kaloo tacaduday oo iyaduna lafdi gariiba oo xadiidka ku sugan lagu fasiraya xadiidkiina hadalkii aan lagaba soocin ciddii tafsiirka lahaydna aanay matniga inoogu sugnayn loo qaadan karana rasuulka ilaahay tafsiirkiisii inuu yahay bal taas oo kale a'imo waaweyn baa sameeyey zuhriya baa kaba mid ahaa arrinkiisuna waa ka sahlanyo waa ka fududyo lafdi macnihiisii uun muraadifkiisii la sheegay ama ujeeddadiisii un weeye bal taas oo kale waxay idhaahaan walow ay tahay in laga sooco haddana waa qadar ay yidhaahaan waa ba bannaan tahay ama yusaamaxu fiihi say kaba cabiraanba oo shaarixa halkana wa cindii anama udrija litafsiiri gariibin laa yumnacu wixii tafsiir gariiba loo geliyey inaan la mancinayn de waa isaga kayrkiina waa suu yidhaha sida sakariyu lansaar iyo kayrkii xataa alfiyadiisa markuu toddobadan qaybood ka soo sheegay saddexda hore ee matniga iyo afartan ayaa wuxuu ka cabira wakullu da muxaramun waqaadixun dhammaan waa wada xaaraam qaadixna weeye ujeeddada ruuxii waxaan la ogaadeen khada aanay uga dhicin cabdi ay uga dhacdo cadaaladiisii way meesha ka baxaysaa ruux dee masalan cadaaladiisii way dhaawacaysaa wa cindiya tafsiiru qad yusaamaxu cibaadadiisa halkan oo kale kitaabkan baan u hordejiyay alfiyada ka horeysa ka dhowr iyo labaatan jirkiisii buu dejiyay aan hayno ka soddon jirkiisii taqriiban bay ahayd alfiyadu kan waa ka yaraa intaas bal markaa in tafsiirka wixii loo dhexgeliyaa waa qad yusaamax waana hadalka dee sakariya ansaar iyo kayrkiiba ay yidhaahaan ba markaasoo waa intaa yare kooban baaba laga soo reebi karaa wuxuu yihi markaa sheekhu raximahu llahu tacaala wasanafa waa alifay fiihi noocan fiigiisa alkhadiibu khadiib kitaaban kitaab buu noocan u dejiya khadiibna des waxa weeyaan lagu yaqaano anwaacdan aan hayno in badan oo badan oo kaba mid ah ayuu kutub gaara oo iyaga un uu ku tatabucayo noocaas oo dee aanu bal intii dee kollay bashar weeyo wax way dhaafayaane laakiin wixii yimi uu ku dadaalayo bal intii badnayd inuu sheego inay noocii unbuu khaas ku yihi ayuu dejiyey howaas taasaa keentayba xaafidkii ina nuqdo la odhanayo inuu yidhaaho soo xaafid ibnu xajarba uu tawdiixa nuqba uu kuba soo naqriya manusada ee kullu man ansafa calima ana almuxadisiina bacda alkhadiibi ciyaalun calaa kutubi waayo nooc kastaba ama inta badan buu kutub gaara u lahaa nin ninkii dee aan tacasub laba imana insaaf laba yimi wuxuu garanayaa muxadisiintii khadiib ka dambaysay inay kutubtiisa ciyaal u yihiin ama kuway ictimaadsadan yihiin haddaba noocan kitaab buu dejiyey wuxuu ku magacaabeyba kitaabkan alfaslu lilwasli almudraj almudraju fi naq almudraj almudraju fi naqli almudraju fi naqli kitaabkaas kitaabkii waa la madbaceeyey kitaabkiisii in xafnu xajarna intuu kitaabkiisan talkhiisiyey buu aada u ziyaadiyey kitaab uu ku magacaabay sida sharxaba idinku sugan taqriibu lmanhaj bitartiibi lmudraje laakiin kitaabkii xaafid lama hayo maanta oo kitaabkii xaafid oo dee ziyaadaad lahaa kitaabkiisana uu soo talkhiisiyey waana imaam mulaaxadaadkiisu dee marka la eego noocyadan istiqra taama u laho aad u daqiiq yihiin kitaabkii lama haye laakiin suyuudi naftiisa halkan muu sheegina ayaa kitaabkii soo ikhtisaariyey saanidii oo dhanna waa xadfay oo markaa kitaabka kolley wax weyn baa ka maqan oo dee muhim ahaayo kitaabkii ikhtisaarka suyuudi waa la hayaa ee laakiin lama hayo kitaabkii xaafida ajar haddii aan dee meel un imaka kaba soo bixin makaatirta iyo makhado dee meelaha iska yar dee aan aad loo aqoon kolley lama hayo dee inay wixii makaatib macruufa yaalla ama dhul gaalaha yaalla ama dhul islaame inta badan waa wax dee faris iyo waxyaalo iyo meelahay kale yaallaan lagu hayo dee ragna ay cinaayo weyn taa u yeelaan sida ninkan gaalka ee barkulmaan la yidhaha kitaabkiisan taarikhul adabi alcarabi la yaabayso kitaab kastoo la sheego dee mualifkiisa iyo halkuu adduunyada ka yaalo ayuu tilmaamayaa kutubta dee islaamka waa nin jarmala weeyaan oo kolley mandiqadeena iyo dhowl guud ahaanba malaa dee taarikhu shucuub alislaamiyana waa leeyahay kitaab saasay tarjameen oo ilaa mandiqadeena nin cabdillah xasan iyo waxyaala uu kaba warramayay taas ama dee guud ahaanba manaadiqda islaamka laakiin kitaabkiisan taarikhu aladab alcarabi oo dib loo tarjamay taas oo kale ee jaamicaadka iyo keyrkeedba kitaab ay ictimaadsadaan ahaa khaasatanna ragganna waa tarjamayn sida khadiib oo kale eg imanka tarjamadiisuu dhigi kutubtiisan buu tataabucaya kitaab kasta haddii dee la madbuciyay oo sheegay laakiin haddii dee imanka waa dhintay oo haatan mala afartame iyo soddome waa mooto yahay ama in ka badan be oo kolbuu isagaaba tarjamada bilaabay iyada jaamacadda carabtu ka dalabtay beriya laakiin markuu safaxad sadomeeye ka tarjamuu kaba dhintay isagoo tarjamo daqiiqa ku tarjamay markii dambe ay tarjameen ayuu tilmaamayaa kitaabkan oo kale iyo kutubtan iyo halka mid kasta ay adduunyada kaba taalo ama ha taalo dee shibha alqaara alhindiya turkiya oo aad ay yaalaan wixii orobo kaba yaala iyo in ka shaysa intiiba waa tilmaamaya halkay tahay ee ninka dambeeyaa jira oo dee isna turkiya oo mooye dee imaka inuu dhintay oo kolley jaa-isadan malik faysalna kolley sideetanadii la siiyey kitaabkiisa lagu siiyo taarikhu turaas alcarabi isagana la yidhaaho dee mujalladaad lagu madbuceeyey isaguna jarman unbuu deganaa kolley mooye ahaa dee waxaan filaya mala carabi buu ka oqaano carabida unbaan arkaya inuu taas masii dabdinaya dee sideetanada madaxeedii baabu jaa-izada helo kitaabka kuba helay oo isaguna waa dee tiisi uuna kutubtan iyo umuurahaasay u cinaayoodaan bal marka waxa leeyahay kitaabkaa xaafid dee lama sheegin meel uu jiro laakiin ikhtisaarkaa suyuudi baa jira marka wuxu uhi wasanafa fiihi lkhadiibu kitaaban kitaab shafa macnaa caafiyey oo bogsiyo ninkii dee halkan wax uga oomanaayo uma baahnaa isagu dee shaafiyey oo wakafa ruuxii dee mudalic ahaayee kitaabkaa isagu daalacanayay marka la eego waxyaalaha uu kulansadee baabkan kaba mida dee inay maaha anwaacdan ma kulan aqsaamtii wuxuu kulansanaya amtiladii axaadiistii buu tatabucaya kutubtii idraajku dhacay oo dhan uu mid mid usoo dhiganaya bal wixii dee ka gaadhi karayuu kaba sheegayay waana kitaab ron taasna ruuxii mudalic ah waa ruux ku kaafiyey weye annawcu alxaadiya walcishruun noocii koob iyo labaatanaad almawduucu mawduucii weeye kollay anwaacihii qaybtaas intaynaan shuruudii iyo taxamulkii iyo abwaabihii aada u sii yar hawsha badnaa gaadhin baa dee anwaaci way inoo dhowdhowyin tan almawduucu bal haddii ilaahay inoo dhib yareey rabadaan saddexdaab dee kitaabka ugu baabe ugu ahamsan ama ugu daqiiqsan ee ugu xeel dheer rabay adduina maka sii qala rabadaanna dee aad baabay de insha allahu tacala malaa wax weyn ay u noqon oo aan sucubada kitaabka markaa laga gudbi karo waayo saddexda ugu adag waa aqsaamta taxamulka kitaabka iyo anwaacdeeda ijaazaadkii waxaasi ku jiraan iyo riwaayada xadiidka iyo kitaabada xadiidka oo dee barhkood waxyaalo dee taariikh oo kale ama nin makhduudaad haysta uun aada usii anfacaya wixii kalena suuradiinama hor yaalaan oo kale yar dee xataa tasawurkii iyo waxyaalihii ay iskaba yar adkaanayaan noocyadan imakaan suurada iyo amsilada san usoo saarsaarayna ma aha bal waa saddex dee waayo u yar daqiiqsan baan leeyahay u si yar hawl badan ama se xagga fahamkooda u yar dheer yahay umuurahan kale laakiin waa umuuro dee iska dhowdhow uman filayaan laakiin way dhowdhowyin baan leeyahay kuwan nooci koob iyo labaatanaad almawduuc mawduuci weeye mawduucu waa wixii beenta ahaa wixii aan asal lahayn rasuulki ilaahay anuba odhanoo waa kan muxuu tacriifiyey huwa mawduucu almukhtalaqu ka la abuurtay weeye la samaystay ee cid kale ay ikhtiraacatay samaysatay almasnuucu la sameeyey dee waxa weeyaan huwa alkadibu almukhtalaqu almasnuucu sidii dee cibaaradii ciraaqi haddaan qaadano ama dee lafdigii bayquniye isaga cibaarada ciraaqi buu tabacu ahaa ebeen waa waxa beenta ah alfaadaha waa alfaado isku mid a haddaan kadib nidhaa haddaan mukhtalaq nidhaa haddaan masnuuc nidhaa wax kaliya wada tilmaamayaan waa waxaan jirin oo cidi ay samaysanayso oo kale ee dee ta'kiid iyo tafir bay u jamciyeenun waa waxaa isagu la abuurtay ee la samaystay ruux samaysanayo wa sharu daciifi hadalka horey raacsan tahay waaba kaa isaguba shaarixu huwa idiin dhigtay wa huwa mawduucu sharu daciifi xadiidka daciifka ka ugu xun weeye ka ugu liita ka ugu shar badanba weeye manaa mawduuc waxa weeyaan waa rasuulkii ilaahay waxaanu odhan oo loo nisbaynayo kaas bay tahay waa waxaa cidi ay samaysatay haddana rasuulkii ilaahay xadiidkii ay kaba dhigayso bal markaa wuxuu yihi wa sharu daciifi cibaaradan buu yihi cibaaradan waa cibaaradii ibnu salaax ibnu salaxna waxa uga horreeyey khadaabi baa uga horreeyey isagoo markuu tirinayo bal xadiidka daciifkii say u kala xoog u kala dacfigooda u kala adagyahay ama ay xaggaa ugu kala liitaan ayay cibaaradiisu tan ahayd laakiin waa cibaaro lagu inkiray ama khadaabi haba noqoto ama intii kaba dambaysayoo inkaarka waxaa keenaya xadiidkan waxaynu soo marray rasuulkii ilaahay loo tiirinayaa inuu saddex qaybood leeyahay saxiix iyo xasan iyo daciif waxaanan soo ogaanay waxaa taqsiimkaa keenay inay tahay uun dee inagu bashar baan nahay oo wixii aan gaadi karnayn ogaan karnaan ku dhaqmayna aan ku camal falayna wixii waaqicee nafsul amaraynaan aqoonteenu ina gaadhsiin karahayna laynama saarin oo laynaguma kalifin bal markaa daahirka isnaadkan ay nagu soo gaadhay sida inooga muuqatay weeye in haddii aanay taasi jirin xadiisku labun buu ahaan lahaa mid saxiixa iyo mid beena hadalkii rasuulku maraatib ma laha marna uu xasan noqdo uu yar dabacsanya marna uu xoog leeyahay taasi ma laha rasuulka ilahay hadalkiisu waa mid un saxiix iyo beenun buu kala bixi laha laakiin inagii kol haddaynaan arrinkaas ogaan kari ahayn oo wax kastaana dhici karaan dariiqan uu inagu soo gaadhayo wixii dee cid markaa run sheeg aan ku naqaanoon cadaalo ku naqaanoon dabdi kuba naqaano ay noo wariyeenna waa taan sixaa xukunay kii bal dabdigu uu hoos u yar dhacayna xasan aan u xukumnay kii bal umuuraha wuxun ay ka nuqsaameenna nafsul amarka iyo waaqaca waxaa dhici karta ninkan aan leenay wuu xifdi xun yahay oo waxma qabtay inuu qabtay kan la leeyahay been buu sheegay inaanu beenba markaa sheegin werigii been ma sheegaye oo nafsul amarka uu kaba duwan yahay baa dhici karta laakiin inagu kol haddaan shuruuddii wax kamida weynay waxaan ka dhignay martabada daciifka ah taas weeye waa bixasabi maa dahara lana min alisnaad weeye marka kol hadduu arrintu taa tahay dee hadal beeni meel uu taqsiimkaa kasoo galaa ma jirto hadal beeni meel uu daciifkii aan lahayn waxaa suurtagalaba inuu run noqdo oo martabadiisuba ay taa ka sarrayso iyada meel kasoo galaa ma jirto asal maaha xadiisba ma aha marka in lagu soo daro xadiiska anwaacdiisii oo laga yidhaaho daciifkii buu qayb ka mida yahay marka qaybtaasna wuu ugu shar badan yahay uun taas waa kalaam dee nadar uu kuba sugan yahay haddaan saan idhaahno maxaa looga soo aroorinayaao kutubtii musalax iyo kutubtii xadiiska loogu soo aroorinayaaba imanaysa waxaa loogu soo aroorinayaa ninkan horta xadiis ahaan waxa loogu magacaabayba ninkan isagu waxaan samaysay isagu xadiis buu lahaayo markan zacmigiisaa eegna waa mid ee arrin kalea jirto ta ugu ahamsan oo ah si loo garto xaqiiqadiisii baa la sheegayaa duruqdii lagu garanayaa la sheegayaa waxya dadkii xagga waxaan samayn jiraa la sheegayaa bal si loo garto o loo ogaado ayaa meelahan loogu soo arooriyey ficlan iyo dhab ahaan kani xadiisba maaha oo daciifkii waa kaba baxsanye waa waxaa beentaa kaasi waa been daciifku wuxuu ahaa dee kaa ixtimaal sidqi iyo ixtimaal kadibba ay kuba sugan yihiin ee kolkol inoo kamayaa daciif ba aha kolna aan kamahayn ama kani xadiisba maaha laakiin arrinku waxa weeye dee eemadaasna ha kaba dhaceene waa ama ha la eego qadarkan ka wada dhexeeyo dee xadiidkana waa wax lagu warramay kana waa wax lagu warramayo qadarkaa kaba dhexeeya ay wadaagsanayaan in xadiisnimo loogu magacaabo ama loogu magacaabayba zacmiga waadiciisa ama arrinta ugu ahamsan oo ah si loo ogaado oo laysaga ogaado duruqdii lagu garanayana meeshii la isugu sheego bal taasba weeye cibaaradan waxaa ku jira taa weeye wa sharu daciifi wa taxruum waxaa xaaraam ah riwaayatuhu warintiisa la wariyo maca alcilmi bihi ogaadi la og yahay waxani inuu mawduuc yahay ma a ogaadi uune xataa la malaynayo ruuxii haddii malahaas ama uu malaynayo dee in la wariyo oo la sheegaa xaaraanba weeye fi ayi macnan kaana macnakii fi ayi macnan macno kii ka aho kaana u ahada macnaa macno kastuu yahay hadduu tarkiib iyo tarhiib yahay haddii qisas iyo waxyaalo kale ay tahay hadduu axkaam iyo waxyaalo ku tacalluqsanya adigu wuxuu doonaba haba noqdo mawduuciisiye in laba sheegaa xaaraam weeye ilaa mubayanan in la caddaynayo mooye inay la socoto waxani waa been waxani asal ma laha waddangiisoo la caddaynaya uun mooye si kaleba in loo sheega waayo deedna sheegitaanka laga aamusayo waa faafin dadkii dhexdiisii dhexdoodii lagumaba faafinayo waxaana jira xadiis muslim muqadimadiisa kuba sugan oo ah inuu rasuulku yidhi man xadasa canii bixadiisin yura anahu kadibun fahuwa axadu lkaadibiina ama axadu lkaadibayn sa mustakhrajka kuba sugan macnaa ninka iga wariya xadiis yura haddaan ya-da damino waxay noqonaysaa uu malaynayo weeye waxba majhuul maayo waa yadun uu malaynayo isleeyahay wa anahu kadibun been weeye haddii yara la yidhaahna uu og yahay bay noqon ictiqaadinayo ayay noqonaysaa bal xadiiska labadaba kuma dandiye haddaba xadiis haddaan cibaarada ta kala qaadano ah xadiis uuba malaynayo maahaba inuu og yahay oo uu malaynayo inuu been yahay ninka iga wariya fahuwa axad lkaadibiina haddii jamac waa la wariyey lagu dabdiyey axadulkaadibaynna way ku dabdiyeen markaa beenaalayaasha mid ka mida weeye haddaan jamac kaba dhigno ama labadii beenaale waa kan dejiyey kan u malaynaya mid ka mida weeye kaas oo xataa warintii la warinayey waxaa sideeday waa mawduuc ayaaba uu ruuxu beenaale kuba noqonaya ruuxaa beentaa weyn ee beenta rasuulka ilaahay lagu been sheegtaana la mid maha beentii kaleo sharci weeye tani hadalkiisi iyo ficilkiisi iyo wixii looba tirinayay haddaba iyada in la sheegaa haddaan la caddaynayn xaraamba weeye fa ayi macnan kana ilaa mubayanan wayucrafu lwadcu wadcigii waxaa lagu garanayaa biiqraari waadicihi kii dejiyey oo qirta waa lagu garan aw macnaa iqraarihi ama iqraarkiisa iyo qirashadiisa wax macnihii leh cibaaradii ibnu salaax waxay idhi aw maa yatanazalu manzilata iqraarih ama wax degaya oo ay dee gelaya meeshii iqraarkiisa adu wax la mida waa ta uga jeede iqraar yaanu ahaanoo toosumuu qiran laakiin iqraar buu ka dhigan yahay ama la macno yahayba meel iqraar oo kale aan ka dhigaynaa aw qariinatin ama calaamo iyo qariino fi raawi ninkan warinaya kuba sugan aw ilmarwiyi ama waxaan la warinaya xadiiskaa qariino ku sugan baan ku garanaynaa faqad wudicat waa la dejiyey axaadiisu axaadiis baa la dejiyey yashhadu ay caddaynayaan biwadcihaa inay mawduuc tahay ay caddaynayaan rakaakatu lafdiha wa macaaniha lafdigan iyada lagu wariyay rakaakadiisu waa radaa'adiisa iyo fasaaxadarradiisu rasuulka ilaahi afsax albashar buu ahaa hadal uu ku hadli karaba maaha kaas haddii aan la lahayn dee macnaa lagu wariyey iyo ama macnihiisa oo macnihiisa waxaa mutanaaqidkaa ama waxyaala aan shareecadiiba laayiq u ahayn oon u munaasib ahayn ayaabuu kulansanayaa caqligii ka dheer umuurihii shareecadaan kuba naqaaniyo taas ka fog bal markaa umuuro taasi ay markhaati ka tahay caddaynaysa wadcigeeda ayaa la dejiyey bal halkan wuxuu inoo sheegay sheekhu raximahu llahu tacaala xadiisku inuu mawduuc yahay tacriifkiisii waan soo ogaanay xagga riwaayadiisa iyo siday tahayna waan soo ogaanay oo in la wariyaa inaanay bannaanayn dee waxaana kol haddii ay riwaayadiisu heerkaa joogto in marka uu ruuxu axaadiis qaadanayo inuu kitaab dee la ictimaadsado sheekhiisu sheekh uu muctamada ahaa ka qaato taas baa mudan si uu umuurahan uga nabad galo waayo waxaa jirta kutub badan oo maanta matbuucoo tafsiir lahoo xadiis lahoo fiqi lahoo haddana axaadiista ku soo aroortay daabit iyo wax dee markaas aanay lahaynba a'imadii awqaada qaarkeed aanay ama raggii mu'alifiinta rag jaanibkaa la ictimaadsadan kara anayna umuuraha in layska hubsadaa waa shay aad iyo aad u muhima oo ama ruuxu uu og yahay xadiiskan ciddii warisay iyo darajadii ama calal aqal haddaanu taa ogaan cidda uu ictimaadsanayaa ciddii halkan oo kale la ictimaadsan karo jaanibka cinaayo iyo ihtimaam uleh inay tahay oo kale ibnu xajar alhaytami ma aha xaafid ibnu xajar waa ninkan macruufka ah dee manhaajkana sharxay ee tuxfaha tuxfat lmuxtaajla kitaabkii mandiqadeedna aada mashhuurka uguba ahaa kaasna ee manhaajka sharxiisa ama shuruuxdiisa shuruuxdiisa dee aada u badan ee casharaadka kuwooda uguba mudan ama ugu ahamsan khaasatan mandiqadeennanaba ahaa ayaa su-aal la weydiiyey bal ruuxu dee xadiis aanu ciddii dee warisay oo kale san aanay u caddayn oo kitaab uu ku arkay ma qaadan karaayo dee tuu isaga jawaabtiisiba ahayd kitaabkiisana alfataawa alxadiisiya kollay laba fataawa u madbacaysanoo afataawa alfiqiyaat alkubraa afar mujallad ay ku madbaciyeen oo masaa-ishii dee fiqigee la weydiiyo taasi waa waasica kitaab waasica waliba mujalladkiisa afraad su-aal dheer ama jawaab dheero uu qaadka kaga hadlo ayaa kuma sugan mitaadka iyagu kagama hadlo waayo waqtiyadii ugu horreysay aan helno kitaabaad saas walow dee maqrisi oo kama horreeyey kitaabaadkiisa aan helayno laakiin dadkii kama hadlay walow isagu aanu markaa qaadka arag ee culimadii yamaneed ee uu kuma dhawaa ma ku markaa deganaaye ee iskuma khilaafsanayd tan iyo waxyaalahaasna dee asaartii iyo waxyaalihii ay yidhaaheen iyo taasna uu balbaxsinaya su-aal la weydiiyey hadalku kusoo khatimina waxay ahayd markii umuur ay kuwa tacaarudeen isagoo ku yar dhiiran waaye inuu yidhaha waa xaaraam kuwa dhiiran waaye ayuu leeyahy waxyaalaha dee culimadii weliba waaweyneed ee reer yamaneed ay la yimaadeen kuwa ay leeyihin waxba kama jiraano waa caadi dee shawkaadiya baa raggii taa kuma doonaya ha kama dambeeyo lahaa haddii wax la xarimayana nooc gaara ha la sheego laakiin waxaan anwaacdii soo dhamiyo kolle fatwa laad iyo kuwan kale iyaguna lahaa mee faasidan imanka lagu sheegay ayuu leeyahay wixii hadday tacaarudeen walow aanan dee imanka lahayn waa xaaraan buu idhaa haddana ruux caqlile wuxuu cuno maha cibaarada kama cabirayahayd ma taasi ciwaanka waa risaalo dhana ciwaanka taxdiiru siqaat can akli lkiftati walqaat ee adigu kitaabka ku dhex jirta laguma magacaabay ama ciwaankeedu iyo bal markaas saashii la weydiye ahayd bal ka warrano deetu wuxuu leeyahay dee waa qaadan karaayo kutub waa ka qaadan karaayo bishardi waa inuu isagu ama aqoon iyo khibro u leeyahay waxaanuu ku kala saari karo ama ciddan uu kitaabkeeda ka qaadanayo dadka khibrada caynkaasa le ay tahay oo la ictimaadsan karo ama inuu qaato uun kitaab dee u xadiidku kitaabka sako arko o haddana rasuulka ilaahay u tiiriyo taas iyo dee wax meesha yaalla ma aha waayo waxaan kolley kama badbaadayo waa kuba dhacaya haddaba seebaan ku garanaynaa imaka ruuxii waadic ahaa oo qirta macnuhu waxa weeyaan ninkii waxaan dejiyey ayaa odhanaya anaa dejiyey taasna culimmadu way arkeen oo axaadiisan ku soo aroortay fadaaisha qur'aanka ee way jiraan axaadiis inoo sugan oo saxiix iyo xasan iyo kuwa daciifaba way jiraan oo soo arooray kollay meelaha ugu ahamsanee ruuxu umuuraha ka ogaan karaana tafsiirkan ibnu kasiir weeye hadday wax dhaafeen adugu bal umuurahaas laakiin axaadiis baa jirta ama xadiis ubay ibnu kacab iyo mid cikrama meec ibnu cabaas labadaba qur-aanka suurad suurad waanu inoo soo socdaaye udhigaya taasoo kale markii culimadii ay tatabuceen ee ay ciddii ugu dambaysay hebelba hebel baan ka maqlay uu lahaa ay gaadheen dee waxaabay arrintu noqotay anaa dejiyay sidaan dadka qur-aanka ugu jeclaysiiyo oo kale markaa ruuxii waadic ahaayoo qirta waa lagu garanaya dee nimankaa zanaadiqadiiyo waxyaalo badanna way dejinayaan oo kama qarsoomin raggii jaabidada ahaa taa waa lagu garan balkaasi waa macno cad arrinta labaad ee macnaa iqraari ujeedadu iqraar maaha laakiin iqraarkii buu la mid yahay oo waxay taasi tahay nin baa xadiis warinaya xadiiskan isaga uun mooye wax sheekhan ka sheegaya ma jiro sheekh buu xadiiska warinaya markii la eegay ruwaadii isaga uun mooye cid kaloo warinaysaana mama jirto isagii markii la weydiiyey ayaa dhalashadiisiiya waayo waa jaanib dadka kadaabiinta ama beenaalayaasha ay ku soo saari jireen beentooda kolley kitaabka akhirkiisana faa'iidada taariikhda markay kaba hadlayo waa amsilo xaggaasaa dee kuba sugan oo culimmadu ay sheegaan iyo dee amsilo markaas umuurahaasa markii la weydiiye la yidhi bal waaye goormaad dhalatay ayuu ama wuxuu sheegayaa wakti la ogyahay sheekhani inaanu noolaynba sheekhan uu leeyahay waan ka maqlay xadiidkan waktigaa mama jirin ama hadduu dee mabuu noolayn baan leeyahay isagu ama markaa waktigaa uu dhintay mama jirin oo sanawaad way arkeenna taas oo kale rag dee ninkan uu leeyahay waan kama wariyey waktigii dhalashadiisii la weydiiyey oo kale iyo waktiguu dhintay sheekha saddexiyo toban sanadood udhexeeyaan umuuro saasaa jira xadiidkiina isaga uma cid kaloo sheegaysaa mama jirto ama nin baa la ogyayay marka la yidhaha halkeed kaga maqashay sheekhana way ogyihiin culimadaas meelihii ay galgaleen oo kale magaalo la ogyay weligiiba inaanu soo gelin aanu marin buu sheegaya odhanaya halkaasaan kula kulmo oo kale isaga mooyo cid kalema sheegaysa dee markaa iqraar maaha laakiin iqraar bay dejisantahay waa waxaan jirin markaa weeye oon asal lahayn bal taasna waa lagu gartaa aw qariinatin qariino fi raawi raawiga kuba sugan qariinada in raawiga kuba sugan ujeedadu waa waxaan raawiga kaba qaadanayno oo taas iyada waan kuba garanaynaa raawigan qariino inooguma sugan bal masalan xagga raawiga waxaa dhici karta dee xaalo isaga axwaashiisii kaba mid ahayd bal masalan kolkol bay culimmadu umuuray yar tilmaamaano haddii xadiidkani fadaa'ilkii aalubeytka kuba tacalluqsan yahay fadaa'ilkii aalubeytka kuba tacalluqsan yahay oo ninka warinayaana nin raafido a yahay isaguun mooye cid kale warinayso waa calaamadee bal matalan keenaysa wadci oo kale umuuro kalaaba jirto kolkol xaalo iyo duruuf ninkan la xidhiidhsan oo lagu garanayo inuu isagu waxaan wixii dejiye yahay bal masalan nin bay soo naqliyaan sacd ibnu dariif la odhanayay ayaa waxay idhaaheenba iyadoo lala fadhiyo ayaa ilmihiisii yaraa ama inan yaraayo u lahaayo ooyayo ayaa yimi wuxuu ka yimi malcaamadiibuu kaba yimi ama alkutaab wuxuu ku yidhi maxaa ku helay oo wuxuu ihi darabani almucallim mucallimkii bay dilay markaasuu yihi laukhziyanahum alyawma maanta ayaa nimankaas aan dee fadaxayn doonaayo markiiba sanad buu tiri xadathanii cikrimatu can ibni cabaasin waa xadiisu marfuuc kaba dhigay mucallimuu sibyaanikum shiraarukum aqalhum raxmata lyatiima waaqladum cala lmiskiin waa kuwa carruurtiina wuxuu dhigaa kuwa idinku shar badada ilma yar uma naxariisanayaan kii miskiinkaada waa kuwa ku kakan bal marka taasoo kale waa qariino isaga dee waa nin lagu yaqaanina waxan taasoo kale waa caliimo qaraano arrin kalea jirto nin dee tacasubna u geeyo maamin ibnu axmed alharawi la odhanayo waaba nin sheekhan ayaa lagu uhi bal miyaad arag shaafici iyo dee mandiqadii khuraasaan iyo dadka badan ee raacay ee halkaa uu xanafiyadiiba dee uu musaaxamo kuba sameeyey sanad buu kaxeeyey anas kuma bilaabmayo arrintiisu ay tahay ama laftigiisu matigiisu yakunu fii ummatii rajulun yuqaalu lahu muxamed ibnu idriis adaru calaa ummatii min ibliis wayakunu fii ummatii rajulun yuqaalu lahu abu xaniifa huwa siraaju ummatii huwa siraaju ummatii arrinta casubna waana ninkaas oo kale waana qariino raawiga kuba sugan waxna waxaasaa kuba kelifiya tan bal markaa taasoo kalena waa lagu gartaa raawiga kuba sugan aw qariinatin fi lmarwiyi qariino iyada ruuxa waxaan la warinayo kuba suganna waa lagu gartaa taasi aad iyo aad bay isagaba badnaanaysaa oo dee waxaan marwiga kolbuu axaadiiste ama nusuustii muqaqaadica ahayd qur-aankii buu khilaafsanaanaya burinaya axaadiistii mutawaatirka ahayd umuure caqligii buu burinaya waxyaalahan qusaasta kuba masalan axaadiistooda kuba badan ee ninkii laa ilaha illa allahu yidhaha afkiisa daa'ir baa laga abuuray intaasoo lisaan le isaguna intaasoo waxle intaa u ducaynayo oo kale ama ruuxii waxaas hela wuxuu helayaa oo kale dee bal masalan intaasoo aqaloo saasoo mid kasta intaasoo toddobaatan sariiroodo sariir kasta toddobaatan firaasho wax saasuu lasii waday firaash kasta toddobaatan xulcaynoydo bal umuuro caynkaasi waa waxyaala marwigano dee arrin kalena jirto haddii khabarkani wax camal yar oo khayrahoo fadli aad iyo aad u weyn loo sheega yahay waa umuuro tilmaamaya waayo shareecadu miisaan iyo dawaabid bay leedahay taas oo kale oo waxyaalo tilmaamaya sa umuurahaan sheegnay oo kale waxa weeyaan wadci haddii camal yar oo aan badnayno dembiyaba waciid weyni uu soo aroorana iyadna shareecada umuuraheediiy wixii lagu yaqaanay waa wax ka hor imanaya taasna waa waxyaalo lagu garto oo dee marwigii kuba sugan dee axaadiisan uu tilmaamayana waa xagga qariinada marwiga ee qusaasta iyo kutubta caynkaasa kuba badan ee ama lafdigoodan ama macnahoodani waxyaalaha rakaakada dacfigaasi iyo tanaaqudka ay kulansanayaan waa umuuro iyada aan ku garanayno dee taasoo kale waqad agsara waa badiyeyoo jaamicu lmawduucaati ninkii mawduucaadka uriyey ururiyey fii naxwi mujalladayni laba mujallad qadarkood kuba ururiyey wuxuu badiyey acnii waxaan u jeedaa abalfaraj ibn ljawsi ayaan u jeedaaye sheegitaan waxyaalo mawduuca uu sheegu aad uba badiyey waabatanoo faqad dakara wuxuu sheegay kasiiran in badan oo mima laa daliila waxaan daliil markaa aanu u sugnaanina calaa wadcihi mawduucnimadiisa bal huwa daciifun daciifa adugu waa dhammayntii cibaarada in yar baa inoo hadhay kolley laakiin waa meel muhimaho in dee in lagu joogsado laysku baraarujiya way badan tahay casharku aad buu u yaraaday wuxuu jeedaa uun ximaan baa jira ibnuljawsi la ydhaa kitaab buu leeyahay almawduucaat alkubraa ba la ydhaa ama almawduucaat la ydhaa waana kitaab dabacaad ku madbacaysan dabcaan beri halkan malaa shan sanadood hortood ku arkay masjid masaajida magaalada kaba mida weli maan helin waaban doondoonayo aada u muxaqaq ahayd oo saddex mujallad ahaydna waabay jirtaa dabacaadka hore kolley radaa dabacaadkooda kuma sugnaa kitaabkaas mawduucaadkaa weeye ibnuljawsi haddaba mawduucaadkiisaas in badanoo mawduuca uu ku sheegay laakiin haddana xadiisuu ka baxo xadiida saxiixa ama xasana ama daciifa oo wax daliiloo caddaynaya wadcigiisu aanu jirin ayaa hadal yaroo ama raawigiisii la yidhi waa nin daciifa ama waa saas oo kalea ayuu uguma sheegay bal taas baa dhacday bal kitaabkaasina waxa weeyaan iyo inta yar ee dambe kolley waqtigii baa yar gaadhay casharka inta dambe aan noo dhamayn doono kolley waa arrin aad u yar muhiima waanan idiin tilmaami doonaa insha allahu tacaala kutubta bal ugu meelaha aan ka he